wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa ku warramaya in dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyuu boolis iyo dad shacab ah oo hub ka qaatay uu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulkaasi maleeshiyaadka liyuu boolis ayaa xilli aruurnimo ah waxa ay weerar ku qaadeen dad ku dhaqan deegaanka dacawaley ee dhulka soomaali galbeed iyagoona halkaasi ku dilay tiro dad ah halka kuwo kalena ay dhaawaceen weerarkaas kadib waxa ay maleeshiyaadku u galeen dad siday dhaawacyadii ay iyagu dhibaateeyeen oo loo waday xarumo caafimaad waxaana halkaasi ka dhashay khasaare hor leh haddaba waa kan mid ka mid a dadkii waday dhaawacyada oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen anugu waxaan ahaa maxay tahay goobjooge dhaawac baan soo qaaday nin dhaawacaan soo qaaday haddii aan la odhanayo ciddan dagaalamtay ee dadka haddii aan la odhanayo shacabka ee maatida waxyeelaysay waxa weeyaan waa dawladdii si arxan darraa oo aan islaamnimo ku jirin ayay dadkaa haddii aan la odhanayay ay u gumaatay lixdii aroornimo ayay ku waaberiisatay dadkaa ayaga oo xalay toole joogay magaalada dacawale lagu sooriyeeyey ciidankii nabadgelyada ahaa sidaa ku degganaa dadkuna ay sidaa ku ogaayeen oo xalay tolo xaataa dadkii dagaalku markuu shalay tolo dhacay iyadoo nimankaa halkaa lagu sooriyeeyo dawladdii ay yihiin nimankaasi markii ay saaka haddii aan la odhanayay xalay halkaa lagu hayay airiska joogeen inay nabadgelyo ku joogeen dawladdii dalka iyo haddii aan la odhanayo dee joogtay ay ahaayeen gurmad bay ayay soo biirsadeen cidda dagaalantay waa dawladdii cidda shacabka laysiiyo waa dawladdii waxay ku dagaalantay hubka waaweyn ee qoriga b k m-ka lagu dhaabay ku dagaalamaysa maatiin way aabba yeelin carruur may aabba yeelin
ciidamada liyu boolis oo ku caanbaxay dhibaataynta bulshada soomaaliyeed ayaa waxa ay xasuuq wadareedkan la mid ah ka geysteen goobaha ay ka joogaan gobollada dalka ayagoo carruur iyo haweenba aan dhaafin